iyadoo shalay ay soo saareen guddiga doorashooyinka ee somalilan jadwalka doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda somalilan isla markaana ay u muddeeyeen siddeed iyo labaatanka bisha disembar ee sanadkan laba kun saddex iyo labaatan inay qaban doono doorashooyinka ururada siyaasadda somalilan halka doorashada madaxtooyadana ay u muddeeyeen saddex iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ee sanadka dambe laba kun afar iyo labaatan ayaa waxaa u soconayay qaar ka mid a xisbiyada siyaasadda somalilan shirar joogto ah oo ay kaga arrinsanayeen mawaaqiifta siyaasadeed ee go'aankaasi ay ka qaadanayaan guddiga fulinta xisbiga siyaasiga ah ee mucaaridka ah ee somalilan ee wcid ayaa shir ay isugu yimaadeen sida lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay waxa go'aanka guddiga doorashooyinka ee somalilan ay ku tilmaameen mid sharci darraa isla markaana aan la aqbali karin geesta kale xoogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee waddani khadar xuseen cabdi ayaa fariin u diray taageerayaasha xisbiga mucaaridka ah ee waddani isaga oo tilmaamay shalay waxaa komishanka doorashooyinku ay soo saareen go'aan ka hadlaya timelineka doorashooyinka sidaan la socono maanta somalilan waxay ku jirtaa marxalad aad iyo aad u adag go'aanka ay soo saareen guddiga doorashooyinkuna waa mid keeni kara dhaawac aanay somalilan ka soo kaban sidaas daraaddeed xisbigu wuxuu si mug leh oo qoto dheer uga tashanayaa go'aankii uu qaadan lahaa isaga oo taladana wax ka siinaya taageerayaasha xisbiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan taageerayaasha xisbiga waddani u sheegayaa inay u diyaargaroobaan go'aanka uu ku dhawaaqi doono murashaxa xisbiga waddani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro geesta kale ee ururada siyaasadda somalilan oo toban urur siyaasadeed ka kooban ayaa shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada hargeysa waxa ay si weyn ugu soo dhoweeyeen go'aanka guddiga doorashooyinka ee somalilan oo ay ku tilmaameen mid sharci ah guddoomiyaha urur siyaasadeedka ka ah maxamuud xaashi cabdi ayaa tilmaamay in ciire iyo ceeryaan ku gadaanay doorashooyinka somalilan ay guddiga doorashooyinka ee somalilan daha ka faydeen qaateenna go'aan adag oo wax ku oola sida uu sheegay anigoo ku hadlaya magaca urur siyaasadeedka kaah waxaan si mug iyo miisaan leh u soo dhowaynaynaa go'aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka qaranka shalay ee sar goynayay doorashadii ururada iyo doorashadii madaxtooyada waxaan komishanka ku bogaadinayaa inay ku dhiiradeen inay go'aan qaataan dalkana mugdiga ka saaraan waa tallaabo geesinimo leh oo loo bahnaa meel dambey ku harsanaydna ma jiro muddo sanad iyo badh ah ugu yaraan ayaa khilaafkani taagnaa oo ciiro iyo caadfuulay doorashada la qabanayo tay tahay waxaa khilaaf ka soo baxay shuruucdii waxaa isku beegmay doorashooyinka xilligoodii xisbiyadii wakhtigoodii dhammaanayeen xilligii ururada la furayay waxaasaa isku cayn iyo bayd go-ay khilaafka sunnaha noloshuu ka mid yahay ceeb ma leh laakiin ummaduhu way ka heshiiyaan khilaafaadka waxa weeyaan khilaafkaasi wuxuu keenay in warwar bulshadii uu galo in shacbigii somalilan kala qaybsamo geesta kale guddoomiyaha urur siyaasadeedka ka ah maxamuud xaashi cabdi waxa uu fariin u diray mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka ah ee somalilan oo uu ku dhiirigeliyey inay go'aankan aqbalaan waxaan leeyahay walaaladayada xisbiyada mucaaradka waxaan ka codsanayaa inay arrintaa taageeraan caloosha u sii daayaan siyaasaddu go'aamo qadhaadh iyo mawaaqiif qadhaadh bay leedahay waxaynu doonaynay doorasho innagu waxaynu nahay qolada dibadda tuban maslaxadeennu waxay ku jirtaa ururada iyo xisbiyada mucaaradka in doorasho aynoo qabsano waxaan leeyahay walaalayaal si sharaf leh oo aan rafasho lahayn arrintaa u aqbala anigu haddaanu nahay ururka kaah waxaanu ka shaqaynaynay inaanu isu jiidno daneeyaasha aragti baanu wadnay in jadwal laba doorasho leh maantana jadwal laba doorashaa soo baxay jadwal laba doorasho waxaanu hoosta ka xariiqaynaa in jadwalkaa la dhaqangeliyo oo daneeyaasha iyo dawladda iyo dhammaanteed aynu isugu tagno oo muddo kororsi dambe aynu iska dayno arrintaas siyaasadda waxaa saldhigu ah inaynu isu tanaasulno turaaliyad isu tanaasul oo waxaynu ku soo caanamaada khadar maxamed cakulle v o a hargeysa